بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caaw uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo toddobaatanaad ee suuratu lbaqara waxaanu ku joogaa aayadda boqol iyo sagaashanaad وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون هذه الآيات إلهي تبارك وتعالى مواضيع ذوك قهد لي وحكمده التقليد الأعمى ووجوب الاجتناب عنه ku-dayashada indhaha la iyo inay waajib tahay in laga dheeraado oo aan lagu dhaqmin oo ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay aayaadkan nimankii gaalada ama jaahiliyadii hore marka xaqa iyo kitaabka munasalkaa inay raacaan loogu yeedho waxay odhan jireen bal natabicu maa alfaynaa calayhi aabaa'ana waxaanu annaku raacaynaa uun waxaannu aabbayaashayo ka soo gaadhnay waa ku-dayasho indhala oo aan daliil ku salaysnayn marka waxaa loo yaqaano altaqliid alacmaa ku-dayashada indhahala ee ka madhan daliilka iyo xujadu waa min mawruuhaati aljaahiliyati aluulaa waa wixii jaahiliyadii hore iyo gaaladii hore laga dhaxlay ee waxa weeyaan dhaqanka iyo caadada u ahayd waxaa kaloo aayaadku ay ka warrameen darbu lmathali lilkufaar in tusaale loo soo qaatay nimanka gaalada ah marka iimaanka iyo diinta loogu baaqayo wa mathalu aladiina kafaruu kamathali aladii yanciqu bima laa yasmacu ilaa ducaa'an wa nidaa'a waxaa lagu shabbahay gaalada marka iimaanka loogu baaqayo sida aanay u fahmayn una qaadanayn daniya muraadna aanay uga lahayn sida xoolo loo dhawaaqayo oo dhawaaq mooye wax kale aan hadalka ka fahmayn ayaa lagu shabbahay gaalada in hum ilaa kal ancaami bal hum adal waxaa kaloo aayaadka ku sugan wujuubu aliqtisaari cala alakli min alxalaal washukri calayha wa bayaani bacdi almuxaramaat inay waajib tahay in lagu gaabsado cunidda xalaasha la cunaayo oo xaaraanta la yska xakameeyo iyo xalaashaa la cunayo rabbiga kugu arsaaqay in lagu mahadiyo oo loogu mahadnaqo oo aan laga gaaloobin iyo waxyaabuhuu rabbi inaga xarimay wax ka mid ah yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min طayibaati maa rasaqnaakum washkuruu lilahi in kuntum iyaahu tacbuduun inamaa xarama calaykum almaytata waddama walaxma alkhinziiri wamaa uhilla bihi ligayr illah fman idura gayra baaqin walaa caadin falaa isma calayh ina allaha gafuuru raxiim waxaa aayaddaa dambena alla uu ku tilmaamay waxyaabaha cunidooda laynaga xarimee laynoo diiday oo bakhtigu uu ka mid yahay iyo dhiigga dareeraya iyo hilibka doofaarka iyo wax kastaoo ilaahay kayrkii loogu dhawaaqay amase loo qalay oo magacan magaca allahayn lagu gowracay siday gaaladuba asnaamtooda magacooda ugu gowrici jireen xoolahooda amase lagu weynaynayaba oo loo qalay ilaahay cid aan ahayn waayo debxigu waa cibaado alle loogu dhowaado cid kalena aan lala wadaajin waxyaabahaasi inay muxaram yihiin alla markuu tilmaamay ayaa waxaa laga soo reebay daruurada iyo dantu qofka ay badday ee wax kaluu ku badbaado waayey oo alla waxau ihi faman idura gayra baaqin walaa caad falaa isma calayh oo ruuxa muxaramaadkan sida bakhtiga oo kale naftii hadday u qabato inuu ku badbaadiyo waa loo banneeyey waxaase lagu xidhay hayra baaqin walaa caad mid waxa weeyaan xaaraanta daruura la-aan iska doondoonaya inaanu ahayn mid xadgudbaya oo xadkii daruurada ka tallaabsanayana aan ahayn oo qadarkeeda uun ku koobnaanaya shardigaasaa lagu xidhay halkan waxaa aayaddan laga qaataa qaacidada fiqiga ee odhanaysa addaruuratu tubiixu almaxduuraat daruurada marka ay ku qabato waxyaabihii xaaraanta ahaa bay kuu xalaalaynaysaa laakiin waxaa la raaciyey qaacidada kale ee odhanaysa addaruuratu tuqadaru biqadariha waxay naftu kuu qabatay dee ka feedha buuxso oo ka dharag oo ka sahay qaada laguma odhane qadarka ay naftaadu ku badbaadasun ka cun baa lagu yidhi hayra baaqin walaa caad waxaa kaloo shardiga ay culimmadu kala soo baxaan alrukhasu laa tunaatu bilmacsiya waxyaabaha rukhaska ee la ruqseeyey ama qofka loo banneeyey iyadoo markii hore ay mamnuuc ka ahayd macaasida sababteeda laguma ruqseeyo oo tusaale ahaan ruuxu haddii safarka ama socotaduu u baxayba uu ahaa macsiyo iyo dembi dartii wuxuu u socdaalayba rukhaskii safarka ku bannaysan maayo waayo safarkiisa ah safaru macsiya oo safaru taaca aan ahayn oo culimmadu waxay kala qaadaan culimmada fuqahadu caasim bisafarihi iyo caasim fii safarihi caasim bisafarihi ba'du waa sababiye eh waa ka wuxuu u socdaaluu u baxayba xaaraan iyo dembi dartii ay tahay rukhaskii la bannaynayey isaga loo ruksayn maayo waayo loogu kaalmayn maayo dembiguu u anbabaxay laakiin waxaa ka duwan caasin fii safarihi dembi umuu safrin laakiin safarka dhexdiisiibuu ku dembaabay ilaan waa bashare waa loo bannaynayaa ruksada marka jalaaleynku waa ka ku odhanaya markuu aayaddaa fasiraayo wayulxaqu bihimaa kullu caasin bisafarihi yacni waxa weeyaan markuu tilmaamayo inaan daruuradu bannaynayn qofka xadgudubka iyo baqyiga u socda inaan loo bannaynayn daruuradu waxay bannaysay labadaa qeyd markuu sharxayo hayra baaqin walaa caadin ilaan daruurada way ka baxayaan labadaasi eh ayuu odhanayaa waxaa la haleeshiinayaa kullu caasin bisafarihi qof kastoo ku dembaabay safarkuu socdaalay sababkiisa macnaha waa qof kastuu safarkiisu ahaa safaru macsiya wuxuu u safrayba waa dembi iyo waxa weeyaan xadgudub hayra baaqin macaani dhowraa lagu fasiray mid waa kaa aynu tilmaannay oo ruux dee marka horeba xaaraanta iska doondoonaya waa inaanu ahayne daruuruni ay ku kaliftay waxaa kaloo lagu fasiray hayra baaqin ay hayra khaarijin cala almuslimiin sida jalaaleynkuba uu tilmaamayo mid muslimiinta ku baxay oo nimanka buqaada la yidhaha ee imaamka muslimiinta u taliya xoog iyo waxa weeyaan hub ugu baxa kuwa waa inaanu ka mid ahayn dagaalka duurka u galay walaa caadinna waa tacadiga inaanu qadarkii daruurada dhaafin ama mutacaddin calayhim biqatci atariiq inaanu ku xadgudbin inuu waddada muslimiinta jarayo oo dhul jiif waddada u galay waa inaanu ahayn haddii kale loo ruksayn maayo xataa hadduu ku dhimanayo waxaa kaloo aayaadkani ay tilmaameen ciqaabu kitmaan alcilm xaqa iyo cilmiga in la qariyo cuquubada ka dhalanaysa ina aladiina yaktumuuna maa anzala allahu min alkitaab wayashtaruuna bihi hamanan qaliila ulaa'ika maa yaakuluuna fii butuunihim ila annaar ila aakhiri alaayaat waxaa culimmadu tilmaameen aayaadkani waxay ka warramayaan waa nimankii ahlukitaabkii yahuudeed ee tilmaamihii nebi moxamed ee towraad ku yaalay qarinayey iyo xadkii rajmiga iyo waxyaabo badan oo xaqa kuwaas abaalkoodu waa naar inay calooshooda ku cunayaan ilaahayna hadal naxariis leh aanu kula hadlayn dunuubta iyo qurunkay ku dhex jiraanna aan laga daahirinayn cuquubadoodu waa taas waxaa kaloo aayaadkan ay tilmaameen xaqiiqatulbiri samafalka xaqiiqadiisa oo nimankii yahuudeed iyo ahlukitaabkii ayaa markii nebiga baytulmaqdis laga soo wareejiyey kacbada loo soo wareejiyey ayaa waxay yidhaahdeen laysa haada min albiri sidani ma wanaagsana markaase ay soo degtay aayad tilmaamaysa iyaguna bari iyo galbeed inay yacni u jeedsadaan inaanay wanaag ahayn waayo nasaaradu waxay u jeedsanayeen bariga yahuudduna xagga galbeed ee jihada shaam iyo baytulmaqdis markaa bari iyo galbeedood u jeedsataan wanaag maaha lagu yidhi walaakina albira ha yeeshee wanaag iyo samafalku waa qofka arkaantan iimaanka ku toosnaada ee waxa weeyaan xaqiijiya rumeeya dabeed ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay aayaadkan wujuubu lqisaas ilaa an yacfuwa waliyu lmaqtuul waalxikmatu min dalika waajibnimada ay waajib tahay ruuxii wax dila in loo dilo haddaan qofkii dhiigga lahaa iska dhaafin oo aan u cafin iyo xikmadda loo jideeyo qisaasta oo ah inay dadka intooda kale ku noolaadaan يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ولكم في القصاص حياة waxaa kaloo aayaadka ku sugan wujuubu alwasiyati wa taxriimu alcabasi biha wa tabdiiliha waajibnimada wasiyada iyo dardaaranka iyo inaanay bannaanayn in lagu dheeldheelo oo la bedelo oo lagu ciyaaro oo lagu xadgudbo dardaaranka waajibnimada dardaarankana ruuxii xoola leh inuu dardaarmo markii hore waajib bay ahayd laakiin aayaadkii mawaariisa ee suuratu nisaa iyo maayide aakhirkeedu aayaadkaa mawaariisu markay soo degeen aayaadkaasaa lagu nasakhay aayaddan wasiyada waajibinaysa waayo qof walba xaqiisii ilaahayba u qoondeeyey oo u qoray oo waa wax cad oo bannaan yaallo oon caad saarayn markaa nebiguna sala allahu calayhi wasalam waa kii lahaa ina allaha qad actaa kulla dii xaqin xaqah falaa wasiyata liwaarisin mid kastoo xaqle ilaahay xaqiisii waa siiyey oo kama duudsiin asal iyo faracba waalid iyo ubadba iyo xawaashiba dardaaran markaa uma sugnaanin qof dhaxlayo wax oo warasadu xaqooda miiraadkay ka qaadanayaan ee dardaaranka xaq kuma leh marka aayaadkaas iyo nusuustaa soo aroortaa lagu nasakhay wujuubkii wasiyada laakiin jamaahiirulculamaa waxay qabaan sida imaamu nawowiba sharaxa muslimka uu ku tilmaamayo in wasiyadu ay tahay shay manduub oo sunno ah ninkii xoolo leh inuu dardaarmaa waa sunna yacni waajib ma aha waase sunne cidda loo dardaarmayaana waa ciddaan waaris ahayn qadarka la dardaarmayaana waa saddex meeloodow meel iyo wixii ka yar xoolaha waa xadiidkii sacad ibni abi waqaas markuu rasuulka u yimid sala allahu calayhi wasalam ee uu yidhi rasuulkii allow xoolo badan baan leeyahay inan mooye waxay dhaxlayana melihi afa uusii bimaalii kulli xoolahaygoo dhan ma wada dardaarmaa qaala laa wuxuu nebigu ku yidhi may ha dardaarmin qaala fa hulutsay maalii haddaba xoolahayga saddex meeloodow laba meelood ma dardaarmaa qaala laa wuxuu nebigu ku yidhi may ha dardaarmin qaala fa shatru wuxuu yidhi kala badhow badh ma dardaarmaa qaala laa wuxuu nebigu ku yidhi maya ha dardaarmin qaala fahulus wuxuu yidhi haddaba saddex meeloodow meel ma dardaarmaa qaala ahuluthu wahuluthu kasiirun wuxuu yidhi saddex meeloodow meel dardaaran weliba kaasina waa badan yahay wuxuu rasuulku intaa u raaciyey innaka an tadara warasataka akhniyaa khayrun min an tadarahum caalatan yatakafafuuna annaas wuxuu yidhi sacadow cidda ku dhaxlaysa inaad ka tagto iyagoo hodan ah oo wax ku filan haysta ayaa kaaga wanaagsan inaad ka tagtay iyagoo caydha oo dadka gacmaha hoos hoorsanaya marka calaa kullin qadarka ruuxa ay u bannaan tahay inuu dardaarmaa waa saddex meeloodow meel iyo wixii ka yar wax ka badan hadduu dardaarmo lama fulinayo mana ansaxayo ilaahay waxa uu tilmaamay ruuxa dardaaranka wax ka bedela isagoo markhaati ka ama loo dardaarmay oo goobjoog ahaa dembiga doorintaa iyo bedeliddaa isagaa qaadaya ruuxa looga baqdo leexasho iyo dembi isagoo dardaarmayana oo dabeed la hagaajiyo oo lagu hagaajiyo wanaagga dee kaa toosiyee hagaajiye dembi kuma laha bal ajar iyo abaal buu ka helayaa dabeed waxaa aayaadkan alla ku tilmaamay wujuubu siyaami wa bacdu axkaami siyaam waajibnimada soonka iyo axkaamtiisa wax ka mid ah oo ilaahay waxa uu tilmaamay inuu soomka inoogu faral yeelay siduu umamkii inaga horreeyeyba ugu waajibiyey yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum waxaa la tilmaamay maalmo tirsan inuu yahay macnaha siduu u yaryahay uu u kooban yahay sanadka oo dhan waa maalmo tirsan waxaa la tilmaamay asxaabu lacdaar dadkii cudurdaarada lahaa oo dadka socotada ah ama xanuunsanaya yacni waxa u bannaan inay iska afuraan dabeed maalmo kale ay qalleeyaan waxaa kaloo la tilmaamay kuwa awooda laftooda inay u bannaan tahay inay fidyo isku furtaan oo miskiin ay quudiyaan iskana afuraan iyagoo karaya waa xukumku siduu ahaa markii hore la jideeye soomka fii bidaayati alamri soonka markii u horreysay lasoo rogay qofku wuxuu doorasho u lahaa inuu soomo iyo inuu iska afuruu fidyo bixiyo dabeetaa waa la nasakhay oo waxaa lagu nasakhay faman shahida minkum shahra falyasumhu waxaa aayaadka ku sugan oo kale fadlu ducaa wa shuruudu lijaaba ducadu fadliga ay leedahay iyo sida ay muhiim u tahay iyo shuruudda lagugu aqbalayo waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariibun ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan falyastajiibuu lii waliyu'minuu bi lacallahum yarshuduun kulligeen baahi baynu leenahoo nin walba muraad buu leeyahy aayaddan alla wuxuu ku tilmaamo uu yidhi nebi muxamedow addoommadaydu markay ikaa weydiiyaan waan u dhowahaye kama dheeri ducadoodana waa aqbalaya halkaas waxaa ku jirta arrin muhiima lama odhan sida as'ilada kale qur-aanka ku soo aroortay faqul lahum fariinta nebi maxamed lama sii marin oo ku dhe lama odhan ilaahay baa toosu yidhi fa innii qariib waa u dhowahay hadday kaa weydiiyaan culimmadu waxay yidhaahdeen taasi waxay ishaaraysaa sida addoonkiiyo allihii baryada uu baryayo aanay cidi ugu dhaxayn iyo daacadu ilaahay ugu cibaadaysanayo ee si toosa uu rabbi u baryayo baahidiisana ugu bandhiganayo ilaahay waxa uu yidhi hay ajiibaan oo hay rumeeyaan hadday doonayaan ducadooda inaan aqbalo halkaa aayaddaas waxaynu kala soo baxaynaa macno muhiim ah oo ruux walba inay hortiisa arrinkaasi u taagnaado ay tahay mar walba mar haddaynu mar walba baahan nahay oo ilaahay aynaan ka maarmayn arrintaasi waxa weeye alistijaabatu tu'addii ila alistijaaba ilaahay in la ajiibo oo la maqlo oo loo dhaga nuglaado amarkiisu iyadaa keensanaysoo sabab u ah ilaahayna inuu ku ajiibou ku aqbalo dee garna ma aha ilaahay yeeli maayo isaguna hay aqbalo ilaahay aqbal amarkiisa isna wuu ku aqbalaya ma u malaynaysaan haddaynu shardigaa ka soo baxno in ballanta ilaahay baaqanayso kallaa wallah sidii dadkii hore iyo saalixiintii raadka ducada ay u arkeen ayaad maantadan aad joogto aad u arkaysaa laakiin waa goorma dee alistijaabatu tu'addii ila alistijaaba laakiin adoon ilaahay ajiibin hay ajiibo marka horeba gardarray ahayde gar ma aha waa tilka bitilka shay-un bishayin waana jazaan wifaaqan waljazaau min jinsi alcamal aayaddaas aad ayay ii soo jiidatoon isku dultaagay markaan diyaarinayey sababtuna waxa weeye dee waaqiceenna markaan arko iyo baahideennu siday u badan tahay iyo sidaynu u doondoonayno ijaabada ducada iyo haddana sababkii sida in badan aynu uga durugsannahay ilaa man raxima allahu wa qaliilun maahu ma axwajanaa ila allah laakiin dee istijaabadii ma la nimid haddaynu la nimaadno aqbalka inaynu arkannaa waa hubaal oo shaki ma saara laakiin adigu istajib lillaah yastajiibu allaahu lak waxaa kaloo aayaadkana ay tilmaameen dhammaystirka axkaamtii siyaamka wax ka mid ah uxilla lakum leylata asiyaami arafathu ilaa nisaa'ikum aayaddani asbaabtii ay ku soo degtay axaadiidta ku soo aroortay waxaa ka mid ah saxaabadu markii hore fii bidaayati siyaam habeenkii inay haweenkooda u dhowaadaan xaaraan bay ka ahayd markii hore ramadaan oo dhan way ka caaganaayeen haweenkooda oo maalintiina waa sooman yihiin habeenkiina uma dhowaanayaan sidoo kale cuntadii iyo cabbitaanka kol haddii cishaayi la tukado bacda alcishaa markaasaa ugu dambayn jirta cunto iyo cabbitaan sidoo kale maqrib dabadeed afurka wixii ka dambeeya ruuxu hadduu seexdo isagoon weli wax cunin oo uu soo tooso dib dambayse afka waxuma saari jirin ilaa maalinta kale uu dhammaysto habeenka dambe usoo galo marka waxaa axaadiidta qaarkood ku sugnaatay saxaabigii ansaariga ahaa ee qays ibnu sirma ayaa maalin maalmaha ka mid a haweenadiisii u yimid isagoo afurkii doonaya xilligii afurka markaasay tihi waxba ma hayo markaasay waxu doontay wuxuu is yidhi waxoogaaysa sii kala bixi inta afurka lagu soo wado hurdadii iyo naftiibaa ka xoog roonaato waa gamay way usoo gashay isagoo hurdo khaybatan lak halnimta bay tidhi war hoog baa kuu sugnaaday miyaad seexatay waayo waxay garanaysaa kol hadduu seexday cunto dambe inay mamnuuc ka tahay ilaa maalinta dambe uu dhammaysto sidii buu markaa soonkii ku xidhiidhiyey falama intasafa annahaaru saqad maalintii markay kala badhantay ayuu suuxo dhacay dee nin maalintii labaad sooman bilaa afur bilaa suxuur bilaa waxba dabeed aayaddanaa soo degtay lagaga fudaydinayo arrintaas oo waxaa loo banneeyey inay habeenkii iska cunaan oo iska cabbaan oo haweenkooda iskala macaamilaan ilaa inta waagu ka baryayo waa ruqso loo baneeyo o lasoo dejiyey markaa kadib waxaa kaloo aayaadka ku sugan xurmatu akli amwaali innaasi bilbaatil dadka xoolahooda baatil in lagu cunaa inay xaaraan tahay walaa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaatili watudluu biha ila alxukaam waxaa loo daliishadaa si kasta oo xoolaha xaaraan loogu cuno oo ay ka mid tahay laaluushka lagu gaadhayo wax baailoonad xaq u lahayn waxaa kaloo aayaadka ku sugan altaqwiimu bilahillati alqamariya wa xaqiiqati albir in wax lagu muddaysto lagu waqtiyeeyo bilaha qamariga ah bishaa maxsuuskaynu arkayno soo bixideeda iyo dhiciddeedaba ayaa axkaamta shareicadu ku xidhantah waxaana la tilmaamay xaqiiqatulbiri oo walaakina albira man ittaqaa ruuxa alla ka baqa ayaa aka samafalay kadib waxaa lagu gebagabeeyey bacdu axkaami alqitaal oo waqaatiluu fii sabiili illahi aladiina yuqaatiluunakum walaa tactaduu ilaahay dartii ula dagaalama kuwa idinla dagaalamaya oo ha xadgudbina cudwaanka waxaa ka mid a cid aan dagaalba arrinkeedu ahayn inaad disho oo dumarkii iyo caruurtii iyo dadkii waayeelka ah iyo ka sawmacadiisa isaga jira ee cibaadaadkooda u go-ay iyo dadka aan ahlu qitaalkaba ahayn inta halkooda loogu taga in la dilo ayaa cudwaanka iyo xadgudubka ka mid a waa islaamku waa xarimay oo rasuulku waxa uhi laa taqtuluu shaykhan faaniyan walaa tiflan walaa sagiiran walaa mra'a odayda-a iyo ilmo caruura oo sabi a iyo haweeney toona ha dilina ayuu ku odhan jiray saxaabadu markay jihaadka u baxayaan kuwa maanta jihaadka sheegtay khawaarijtiina waa idinka arkayoo dumar iyo caruur iyo muslim iyo gaal iyo yar iyo weyn laa yufariquuna bayna alkul dhulkay la wada goynayaan iyagoo jihaad sheeganaya wahum min aljihaadi bura'a aladiina yuqaatiluunakum sida imaamu shinqiidi uu rajaxay waxaa looga jeedaa maaha ficlan kuwa markaa dagaal idinkula jira kuwaasoo keliya maaha maqsuudku ee waxaa loo jeedaa markaa dagaal ha ku jiraan ama yaanay ku jirine waa aladiina min shanihim alqitaal waa kuwa arrinkoodu yahay inay idinku soo duulaan oo idinla dagaalamaan ee ammaanaanu idin xidhnayn ee dagaal idindhex yaallo walow xaaladda markaa dagaalbayuu socone allah waxau ihi subxaanah waidaa qiila marka lagu yidhaahda lahum iyaga ittabicuu raaca maa kii anzala allaahu alla u soo dejiyey raaca marka lagu yidhaahdo qaaluu waxay odhanayaan bal iskaba dhaaf inaanu raacno oo raaci mayne waa idraab ibtaaliyaho macnaha waxay leeyihin ay laa natabicu dalik bal iskaba dhaafoo raaci mayno wuxuu alla soo dejiyey natabicu waxaanu raacaynaa maa kii alfaynaa aanu ku soo gaadhnay calayhi korkiisa iyagoo ku sugan aabbaa'anaa aabbayaashayo iska dhaafinaanu wuxuu alla soo dejiyey raacno taa raaci mayne aabbayaashayo waxaanu ka soo gaadhnaanu raacaynaa alla waxau idhi awalow kaana u soo qadaro ay ayattabicuunahum oo miyay iska raacayaan oo ku dayanayaan walow kaana haba ahaadaane aabbaa'uhum aabbayaashood laa yacqiluuna kuwa aan garanayn shay a waxba oo walaa yahtaduuna aan hanoonayn alla waxa uu yidhi oo miyay iskaga dayanayaan oo iska dabagelayaan oo ay iska raacayaan uun xataa aabbayaashood hadday yihiin kuwa aan waxna garanayn oo aan hanuunsanayn oo hallowsan caqliga hadda laga anfinayaa maaha caqligii manaatu takliif ay mukallafiinta ku ahaayeen ee wax ku kala garanayeen ma aha waayo dee nimanku ma waalle waa miyir qabaan laakiin caqliga loo diidayaa waa caqlu rushdi watawfiiq waa caqligay ku hanooni lahaayeen ee wanaagga lagu waafajin lahaa kaasaa la seejiyey oonay ku sugnayn marka caqliga laga anfiyey waa caqlu rushdi watawfiiq laa caqlu manaati takliif oo waa miyir qabaane ma waalla laakiin waan la waafajin wanaagga alla waxau ihi wamahalu ladiina kafaruu wamahalu ladiina ay wamahalu daaci ladiina kafaruu kuwa gaaloobay ka iimaanka ugu baaqaya tusaalihiisu wuxuu la mid yahay ka mahali ladii kii oo kale weeyi kaasoo yanciqu ku qaylinaya bimaa shay laa yasmacu aan maqlayn ilaa ducaa'an yeedhmo mooyaane iyo wanidaa'an dhawaaq dheer kaa daacigaana dee nebi moxamed baa ugu horreeya sala allahu calayhi wasalam waman qaama maqaamahu iyo ciddii booskiisa taagan marka alla waxa uu yidhi kuwa gaaloobay ka iimaanka ugu baaqaya tusaalihiisu wuxuu la mid yahay ka mahali ladii kii oo kale weeyi kaasoo yanciqu ku qaylinaya bimaa wax laa yasmacu aan maqlayn ilaa ducaa'an yeedhmo iyo wanidaa'an dhawaaq mooyaane oo xoolaha qofka raacigee raacayaa uu u dhawaaqayo ama u qaylinayo xooluhu qaylo iyo dhawaq dheer oo kusoo dhaca mooye dee wuxuu ku hadlayo garan maayaan waxa xoolaha dhawaaq mooye aan dheef kale ka qaadanayn hadalka raaciga lagu masalay kuwa gaalada ah ee yeedhmada khayrka waxba aan kaga intifaacayn allah waxau idhi summun ay hum iyagu kuwa gaaladii summun kuwa dhagalo weeyi oo xaqa maqli maayaan bukmun kuwa afla weeyi oo xaqa ku hadli maayaan cumyun kuwa indhalo weeyi oo xaqa arki maayaan fa hum iyagu laa yacqiluuna waxba kala garan maayaan waa wax ma garato yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow kuluu cuna min طayibaati maa rasaqnaakum waxaanu idinka idinku arsaaqnay kiisa wanaagsan ee xalaasha ah ka cuna oo washkuruu u mahadnaqa lilaahi alleh in kuntum haddaad ahaateen iyaahu ilaahay keligii tacbuduuna kuwa caabudaya inamaa xarama wuxuu uun rabbi idinka xarimay calaykum korkiinna almaytata bakhtigii iyo waddama dhiigga dareerahee shubmaya oo mudlaqa aayaddan waxa qaydaya muqayadka aayaddii ancaam qul laa ajidu fiimaa uuxiya ilaya muxaraman calaa taacimin yatcamu ilaa an yakuuna maytatan aw daman masfuuxan waa dhiigga shubmaya ka la xarimay waayo dee beerkii iyo beeryartiiba waa dhiig fadhiya waana xalaal oo wayna ka cunnee karsannaa walaxma alkhinziiri doofaarka hilibkiisiina waa la xarimay ilaahay waa idinka xarimay wamaakiina waa idinka xarimay rabbi uhilla loogu dhawaaqay bihi isaga ligayri illaahi alla cid aan ahayn oo magacan magaca alla ahayn ileen bismi illaah baa lagu gowracayaa xooluhu ku xalaaloobayaane magaca alle magacaan ahayn kii lagu gowracay waa xaaraan sidoo kale kii ilaahay cid aan ahayn loo qalayna waa xaaraan faman idura haddaba ruuxa loo dhibaato geliyo ee dan iyo daruura ku qabata xaaraantaas hayra baaqin mid xaaraanta iska doondoonaya hayrkii xaal u yahay oo mid marka horeba xaaraan doon ah aanu ahayn walaa caadin mid xadgudbaya oo qadarkii daruurada ka tallaabsanayana hayrkii xaal u yahay oo uu qadarka daruuradun ku ekaanayo falaa isma dembi calayhi korkiisa kama saara inuu cuno iyadoo labadaa shardi waxa weeyaan loo dhigayo waxaa kaloo lagu fasiray hayra baaqin xaal uu yahay midaan imaamkii muslimiinta ku bixin oo hadduu baaqi yahay uma bannaana waxaa kaloo lagu fasiray hayra baaqin mid dulmi falayo oo gardaroonaya hayrkii xaal uu yahay oo hadduu gardarro iyo dulmi falayo u bannaanaan mayso walaa caadin mid xadgudbayana hayrkii xaal uu yahay falaa isma dembi calayhi korkiisa kama saarna markaa inuu cuno waayo ina allaha alla kafuurun waa mid dembi dhaafis badan oo raxiimun addoommadiisa u naxariista allah waxa u ihi ina aladiina kuwa yaktumuuna qarinaya maa kii anzala allahu alla uu soo dejiyo min alkitaabi ay jinsulkutub jinsiga kutubta ah oo asha ayaa jinsiye ahoo waxay shamlisanaysaa kutubtii ahlu kitaabka towraad iyo injiilba ina aladiina kuwa yaktumuuna qarinaya maa kii anzala allahu alla uu soo dejiyo min alkitaabi kitaabka ah ay ilkutubi kutubtii towraad iyo injiil ah oo xaqii ku yaalay oo sifaadka nebi moxamed uu ka mid yahay kuwa qarinaya oo wayashtaruuna markaa waa culimmadii ahlu kitaabka iyo axbaarulyahuude oo wayashtaruuna ku gadanaya oo ku iibsanaya bihi xaqa kitaabka ku yaalla ama kitaabkaaba siisanaya hamanaa qiimo oo qaliilaa yar adduunyo dhaafsanaya adduunya oo dhan baa qaliileh ulaa'ika kuwa sidaa samaynaya maa yaakuluuna kuma cunayaan fii butuunihim caloolahooda ila annaara naarta mooyaane fi laakhirati yaakuluuna cayna annaar wa fi dunyaa sababa annaar aakhiro markay tagaan naarta caynteediiyo lafteeday cunayaan oo lagu ciqaabayaa adduunka markay joogaanna sababtay ku naargeli lahaayeen bay cunayaan oo xoolahay dhaafsanayaan xaqa iyo kitaabka ah marka waxaa lagu tilmaamay inay naar calooshooda gelinayaan waayo wixii lagu naari lahaa sababkiisii bay cunayaan marka waxaa laga cabiray biictibaari maa sayakuun waxaanay cunayaan waxa cidhibkiisa dambe uu noqon doono cadaab ah walaa yukallimuhum allaahu ilaahay la hadli maayo oo hadal naxariis loo waxu tara kula hadli maayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaame walaa yusakiihim daahirin maayo oo xumaha iyo qurunka iyo cuquubada ka daahirin maayo walahum waxaana u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkoo aliimun ay mu'limun xanuujiya ulaa'ika kuwa sidaa sameeyee tilmaantaa laga helay aladiina waa kuwa ishtarow ku iibsaday addalaalata baadida bilhudaa hanuunka oo ba'du waa matruugiiye hanuunkii ka dhaqaaqay baadina qaatay waalcadaaba cadaabkana ku soo iibsaday bilmakfirati dembi dhaafka ee cadaab qaatay makfirana ka dhaqaaqay waxaa laga loo jeedaa waa asbaabtii oo kol haddii sababtii lagu cadaabayay ay qaateen ka'annamaa cadaabka cayntiisii inay qaateen allah waxa u ihi famaa asbarahum cala annaar maadu waa tacajubiye famaa ay shay-un cadiimun wax weyn baa asbarahum ku sabir badnaysiiye cala annaari naarta korkeeda alla u adkaysi badanaa oo nimanku naar u sabri ogaa waa tacajub waa lala yaaban yihi u adkaysi badanaa naar weeyi allah waxau idhi daalika madkuurka cadaabkaa la soo sheegay haabitun wuxuu ugu sugnaadoo ugu dhacay bianna allaha bisababi anna allaha alle nazala inuu soo dejiyey sababkiisa cadaabku ugu sugnaaday alkitaaba kitaabkii alla uu soo dejiyo bilxaqi xaq uu ku soo dejiyey dabadeed ay ka baydheen oo aanay rumayn kitaabku ama waa towraadoo waxaa loo jeedaa ahlu kitaabkiibaa ka baydhay oo dee badhna waa rumeeyeen badhna waa beeniyeen xaqiina waa qariyeen ama waa qur-aanka oo nimankii mushrikiintii carbeed waa ka baydheen oo dee waxa weeyaan qoloba waxbay ku tilmaantay allah waxau yihi waina aladiina kuwii ikhtalafuu waina aladiina kuwa ikhtalafuu isku khilaafay fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa kuwa isku khilaafay ee qoloba dhinac ula dhaqaaqday lafii shiqaaqin khilaaf dhexdii bay ku sugan yihiin khilaafka oo baciidin fog haddii towraad la yidhaahdo macnaha dee fa aamanuu bibacdin wa kafaruu bibacdin badh waa rumeeyeen badhna waa beeniyeen nimankii ahlu kitaabka ahaa haddii kitaabka qur-aanka lagu fasirana mushrikiintii carbeed qaar waxay yidhahdeen waa sixir qaarna waa shicir qaar waxa weeyaan waa waa fal iyo kahaano qoloba dhinacbay ula dhaqaaqday raajixuna waxa weeyaan inuu caam yeelaya labadaba oo qolo walba kuwa gaalada ah hore kuwa hore iyo kuwa dambaba kitaabkii loo soo dejiyey waa isku khilaafeen oo iskumay waafiqin oo may wada rumayn allah waxau ihi laysa albira an tuwalluu khabarkii baa la soo hormariyey isamkeediina waa la dambaysiiyey masderka an tuwalluu laga dhalaalinayo waa ismu inna oo mu'ahar ah ismu layse baan u jeedaa oo macnuhu waxa weeyi laysa tawliyatu wujuuhikum qibala almashriqi waalmagribi albira jeedinta wejiyadiinna bari iyo galbeed aada u jeedinaysaan may ahaanin wanaagga iyo samafalka allah waxau ihi laysa ma ahaanin albira samafal iyo wanaag ma ahaanin an tuwalluu inaad u jeedisaan wujuuhakum wejiyadiinna ey tawliyatu wujuuhikum wejiyadiinna jeedintaa u jeedinaysaan samafal ma aha qibala almashriqi xagga bariga aada u jeedinaysaanee cadeed ka soo baxa oo qolada nasaaraday ahaayeen iyo walmaqribi xagga galbeedkee cadeed ka dhaca aada u jeedinaysaan waa yahuudda oo waa xagga shaam walaakina albira waa markay yidhaahdeen kacbada loo soo jeediyey laysa min albiri ayaa la yidhi bariyo galbeed inaad u jeedsataana laysa min albiri ee birigu waa wanaagga in la sameeyo ee in jiha loo jeedsado oo keliya ma aha allah waxau ihi walaakina albira ha yeeshee samafalku man mid weeyi sidaa waa lagu dayn karaa macnuhuna wuxuu noqonayaa masderka lagaga khabray manta waxaa looga jeedaa yacni waxa weeyaan masderkaa khabarka laga dhigay waxaa looga jeedaa waa lilmubaalaga oo mankan ama mu'minkani waaba samafalka cayntiisii waxba markaa la qadari maayo waa xeeldheeraan iyo mubaalaqa uun mu'minku waaba wanaagga laftiisii oo socda oo socotaynaya haddii wax lasoo qadqadarana waxaa bannaan in biriga ismi faacil lagulagu awilo oo la yidhaho walaakina albira ayilbaara ka samafalaya man mid weeyi ama la yidhaho walaakina albira walaakina dalbiri ka samafalka u saaxiibkii man weeyi ama la yidhaho walaakina albira samafalku biru man mid samafalkii weeyi intaasoo taqdiirba waa bannaanta laakiin waxaa kuu sahlan sideeda u daa waa mubaalaqi ah waa samaha laftiisii muuminku walaakina albira oo culimmada wax soo qadaraysaa waxay leeyihiin daato laftiisaa samafalkiya lama odhan karo laakiin waxaa lagu tawjiihiye waa lilmubaalaqa samaha halkuu ka gaadhay waaba laftiisa oo socda walaakina albira ha yeeshee samafalku man mid weeyaan kaasoo aamano rumeeyey billaahi alla rumeeyey iyo walyowmi maalintii rumeeyey alaakhiri ee u dambaysay iyo walmalaa'ikati malaa'igta rumeeyey iyo walkitaabi ayilkutub kutubta rumeeyey guud ahaan iyo wannabiyiina nebiyada rumeeyey lixdii tiir yacni tiire iimaanka qadarkii unbaa ka maqan isna waxaa laga fahmayaa akhbaartay ambiyadu la timid ayaa waxaa ka mid ahaa aliimaanu bilqadari oo wa aataa siiyey almaala xoolihiina siiyey calaa xubbihi maca xubbihi isagoo jacaylkiisa lala qabo macnaha xoolihii isagoo jecel oon ka maarmin ayaa haddana waxa uu siiyey oo ku sadaqadaystay dawilqurbaa dhowaanshaha kuwa u saaxiibka iyo walyataamaa kuwa agoomaha ah iyo walmasaakiina kuwa baahan ee fuqarada ah oo midkood haddii la sheego ka kalena waa iska soo hoosgelayaa waayo waa kala xeel dheeryihiinoo faqiirku waa ka aan shilinba haysan miskiinkuna waa ka waxaysta laakiin laa yakfiihi laakiin markay wada joogaan ida jtamaca iftaraqa wa ida iftaraqa jtamaca wabna sabiili iyo ina waddo waa kii socotada ahaa ee lagu aqoonsanayo in waddada u hayo iyo wasaa'iliina kuwii baryootamayey wax weydiinayey siiyey sadxoolaha iyo wa fi riqaabi wa fii fakki riqaabi qooraha furashadooda ama xorayntooda ku bixinayey waa addoommadii la xoreynayey oo wa aqaama oogay asalaata salaada oogo wa aataa siiyey azakaata sakadana siiyey ay mustaxiqiiha waa mafcuulkii labaad oo muqadar ee kuwii mutaystay sakadana siiyey waalmuufuuna iyo kuwa oofinaya weeyaan bicahdihim ballantooda idaa caahadow marka ay ballan galaan ee ay ballan yacni qaadaan waalmuufuuna kuwa oofinaya weeyaan bicahdihim ballantooda idaa caahadow marka ay ballamaan ee ballan ay qaadaan waasaabiriina waxaad ku nasbisaa bilikhtisaasi aw ilmadxi waa amdaxu saabiriina baan ammaanayaa ama wa akhusu waxaan fadiilo iyo yacni fadliba ku gaar yeelayaa alsaabiriina kuwa sabra filba'saa dhibaatada caydhnimada u adkaysta iyo wadaraa dhibaatada cudurka iyo waxiina alba's dagaalka xilligiisana marka la jihaadayo sabra ulaa'ika kuwaasi ay ilmawsuufuuna bimaa dukir kuwa ku toosnaaday hore waxaa loo soo tilmaamay aladiina waa kuwa sadaquu ka run sheegay iimaanka wa ulaa'ika kuwaasi hum iyagunbaa almuttaquuna kuwa alla ka baqay ah yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow kutiba waxaa lagu faral yeelay calaykum korkiinna alqisaasu qisaastii ninka wax dila in loo dilo filqatlaa fiidu waa sababiyo sida ba'da oo kale markaa filqatlaa bisababilqatlaa kuwa la dilay dartood ayaa qisaas laydinku faral yeelay alxuru kii xorta ahaa yuqtalu waxaa loo dilayaa bilxuri kii xorta ahaa waalcabdu addoonkiina yuqtalu waxaa loo dilayaa bilcabdi addoonkii waalunsaa tii dhadigaydna tuqtalu waxaa loo dilayaa bilunsaa tii dhadigayd sunnaduna waxay tilmaantay dee waxa weeyaan labkii iyo dhadigiina in laysku dilayo oo ninkii gabadh hadduu dilo waa loo dilayaa ama cagsiga iyadu ay disho waa loo dilayaa oo maaha uun in dhadagii iyo dumarku in laysku dilaye raggii iyo dumarkii dilku hadduu dhex dhacana waa laysu qisaasayaa dadkii axraarta ahaana waa laysu qisaasayaa addoommadiina waa laysu qisaasayaa laakiin kii xorta ahaa addoonka loo qisaasi maayo waayo addoonku waa xoolo la mulkiyo oo sida xoolaha loo qiimaynayo oo qiime iyo thaman ku jooga qofka marka waa la qiimaynayaa oo qiimihiisu wuxuu noqday ayuu xor qofka xortii bixinayaa ee loo dili maayo sidoo kale laa yuqtalu muslimun bikaafirin muslimna gaal loo dili maayo laakiin dadka kale waa laysu dilayaa allah waxau idhi faman haddaba ruuxa cufiya loo cafiyee loo saamaxo lahu isaga waa qaatilkiiya min akhiihi ay min dami akhiihi walaalkii dhiiggiisuu galay ruuxa looga cafiyo shay-un wax oo macnaha inta qisaastii laga cafiyo diyadii ama magtii uun laga doono fatibaacun ay facalalcaafi kaa wax cafiyey ee marka horeba dhiigga inuu qaato xaq u lahaa korkiisa waxa ah itibaacun inuu raaco ciddii uu dhiigga ku lahaa ee wax ka dishay bilmacruufi wanaag inuu ku raaco oo macnaha diyada markuu ka doonayo dee cunfi iyo culays iyo diiqad inaanu ku geline si dabacsan uga doono wa adaa-un ay wa calal qaatili dheh kii wax dilay ee diyada laga doonayana korkiisa waxa saaran adaa-un ay adaa-u diyati inuu magtii iyo diyadii u gudo ilayhi ay ilaa waliyi lmaqtuuli ka la dilay kii dhiiggiisa lahaa ee mas-uulka ka ahaa inuu magtii si wanaagsan ugu gudo biixsaanin wanaagna uu ugu gudo ayaa isagana saaran oo aanu meermeerin ama aanu waxba ka dhimin ee iyadoo dhammaystiran si wanaagsan u siiyo halkan waxaa lagu tilmaamay dee ninkii qaatilka ahaa haddii qatligii ama qisaastii laga dhaafay oo diyo uun laga doonay qoladii diyada doonaysana si wanaagsan inay u doontaan oo aanay cidhiidhi saarin dadka diyada laga doonayo kuwii magta bixinayeyna inaanay meermeerine waxna aanay ka dhiminne si wanaagsan oo sharafa ay u siiyaan qaatilka maqtuulkiisii waxaa lagu tilmaamay min akhiihi isagoo dilay waayo qatliga walaalnimadii kumay zuulin oo lama gaaloobine dadka muslimiintaa dildhexdoodii waa ka dhici karaa haddaanay bannaysanna waa kabaa'iru dunuub waa dembiyada waaweyn ee gaalnimo iyo kufri ma aha waayo kufri hadday tahay min akhiihi lama yidhaahdeen ilan gaalnimadu walaalnimadii iimaanka way jartaa waxaa kaloo ku jira nooc beerlaxawsi iyo naxariis iyo tacaatufo in laysu dabco oo macnaha layscafiyo ayaa la dareensiinayaa min akhiihi oo walaalnimadii weli inaanay go-in iyadoo dil u dhacay alla waxau idhi daalik xukunkaa lasoo sheego in la cafiyey oo diyadii uun laga dalbay qofkii qaatilka ahaa takfiifun waa fudaydin oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahatay iyo waraxmatu naxariis oo naxariista iyo fudaydintay ka mid tahay in qofkii dhiigga lahaa khiyaar loo siiyey inuu qisaasto iyo inuu cafiyo iyo inuu diyo uun ka dalbado intaba faman ictadaa haddaba ruuxa xadgudba bacda daalik cafiskaa dabadi oo isagoo diyadii qaatay haddana qofkii dila falahu kaa waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkoo aliimun ay mu'liman xanuujiyo oo aakhirana ciqaab baa u yaalla afkana ifkana ifka laftiisana ciqaab baa u yaallo oo in la dilo oo aan la dayn weeyi mar hadduu isagoo diyadii qaatay haddana uu dilay walakum fi lqisaasi allah waxau idhi walakum waxaa idinku sugan fi lqisaasi qisaasta dhexdeeda waxaa idinku sugan xayaatu nolol yaa ulil albaabi caqliga fayow kuwa u saaxiibka ahow lacallakum tattaquuna wa sharaca lakum daalika ilaahay arrinkaa wuxuu idinku sharciyeeyey oo idinku jireeyey lacallakum tattaquuna likay tattaquu si aad alla uga baqdaan oo wixii dembi iyo dhibna ah uga dhowrsataan marka qofkii waaba la dilaa xayaatadu inta kaley ugu jirtaa oo dee inta kalea ku kala badbaadaysa alla waxau idhi kutiba waxaa lagu faral yeelay calaykum korkiinna idaa xadara marka ay kusoo xaadirto axadakum midkiina almowtu geeridii in taraka haddii uu ka tago khayran xoolo oo khayrka waxaa lagu idlaaqaa khayrka dunyawiga iyo ka diiniga a labadaba marka iminka waa kii dunyawiga ahay oo xoolaha looga jeedaa sida wainahu lixubi alkhayri la shadiid marka midkiin marka geeridii kusoo xaadirtee muqadimaadkii iyo hordhaceedii lagu arko waxaa laydinku waajibiyey in taraka hadduu ka tago kaasi khayra xoolo hadduu ka tago oo macnaha nin xoole ka tegaya uu yaho hanti leh alwasiyatu waa naa'ibu faacilkii kutiba macnaha dardaaran inuu dardaarmo ayaa laydinku waajibiyey dee ninkaa xoolaha ka tegaya oo alwasiyatu waxaad ku rafcinaysaa kutibada oo kutiba calaykum alwasiyatu korkiina dardaaran baa lagu waajibiyey idaa xadara axadakum almowt midkiin marka geeridii ay ku soo xaadirto in taraka khayra xoole haddii uu ka tago macnaha waa hadduu xoole ka tegayo dardaaran baa ku waajibay korkiina inuu inuu dardaarmo oo lilwaalidayni labadii waalid ee dhalay uu u dardaarmo iyo walaqrabiina kuwii xigtada ahaa bilmacruufi wanaagna uu ugu dardaarmo xaqan cala almuttaqiina ay xaqa allaahu daalika xaqaa arrinkaa ilaahay waa sugay sugid cala almuttaqiina kuwa alla ka baqa korkoodu alla ku sugay sugitaan oo arrinkaasi waa xaq saaran kuwa alla ka baqayo inay dhaafaan anay ahayne waajibkuu yahay inay ku dhaqmaan waynu tilmaannay aayaatulmawaariih in lagu nasakhay wujuubu lwasiya allah waxau idhi faman axadka baddalahu huda waxaad u celisaa al isaa dardaaranka faman ruuxa baddalahu hu oo dardaarankiiyo beddela isaga oo goobjooga oo markhaati ka ahaa qofka qofkii dardaarmay dardaarankiisa duwa ee beddela bacda maa samicahu intuu maqlay ee uu ogaaday dabadeed fa innamaa ismuhu damiirka waxaad u celisaa mastarka beddelada laga fahmaye fa innamaa ismuhu ismu tabdiil beddelistaa uu dardaaranka beddelay dembigeedu wuxuu uun ahaaday cala aladiina kuwii korkooda yubadiluunahu beddelaya dardaaranka iyagaa dembigaa qaba waayo ina allaha alle samiicun kii maqal badan weeyaan caliimun ee u ogaal badan oo waxay beddelayaan ilaahay waa u bayaansan yahay oo caad kama saaree waa u cad yahay markaa dembigaa iyagaa qaba faman ruuxa khaafa ka cabsada min muusin ku dardaarmaya xaggiisa uga baqa janafan iilasho uu xaqa uga iisho isagoon u kasin aw isma ama dembi uu u badrheerhaya uga baqa oo janaf waa dembi aanu u badrheedhin ismina waa miduu u badrheedhay markaa faman ruuxa khaafa uga baqa min muusin nin dardaarmaya ama qof dardaarmaya xaggiisa ruuxa uga baqa janafan iilasho uu xaqa ka iisho isagoon u kasay aw isman ama dembi uu u badrheerhaya ruuxa uga baqa ruux dardaarmaya oo fa aslaxa dabeed hagaajiya baynahum dhexdooda kan dardaarmaya iyo cidduu u dardaarmaya dhexdooda ama kuwa loo dardaarmay iyo kuwa dhaxal kale dhexdooda ama kuwa loo dardaarmayaba dhexdooda hagaajiya kan dardaarmayana hagaajiyo wanaagga iyo khayrka u tilmaama falaa isma dembi calayhi korkiisa ma saara kaa ma dembaabin ina allaha alla hafuurun kii dembi dhaafis badan weeyaan raxiimun ee addoommadiisa u naxariista yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo kutiba waa la faral yeelay calaykum korkiina waxaa lagu faral yeelay asiyaamu siyaamkii ayaa lagu faral yeelay iyo soomkii inaad soomtaan kamaa kutiba sidii loogu faral yeelay cala aladiina kuwii min qablikum idinka idinka horreeyey lacallakum tattaquuna likay tattaquu si aad alla uga baqdaan darteed baa laydinku faral yeelay ayaaman maalmaa laydinku faral yeelo kutibada ku camal sii ama ayaaman maalma inaad soontaan baa laydinku faral yeelo asiyaamu masderka ku camal sii maalmaha oo macduudaatin la tiriyo waa maalmo macnaha kooban ay qalaa'ila yar faman axadka kaana ahaaday huwa manku minkum xaalu idinka idinka mid yahay mariidan ku buka aw calaa safarin ama socod yacni safar dushii ahaaday oo dabeed fa aftara usoo qadar dee iska afura ilan haddaanu afurin qallaba laguma lahae afurka usoo qadar ka sidaa sameeya dee fa ciddatun ay fa calayhi korkiisa waxa ahaaday ciddatun tiro oo min ayaamin maalma ah maalmaha oo ukhara kale maalmo kale inuu qalleeyo unbaa korkiisa saaran wa cala aladiina kuwii korkoodana waxa ahaaday yutiiquunahu ay sawma soonka kuwa karayay kuwii soomka karayey ee haddana iska afurayna korkooda waxaa ahaaday fidyatun furasho ay cunto ay bixiyaan isku furtaan ka bedelo طacaamu miskiinin miskiin quudintiibaa korkooda ah aayaddan waxa weeyi saynu hore usoo tilmaannay sida xadiidka saxiixii ku ansaxay bilowgii hore soonka markii la jideeyey ruuxu wuxuu khiyaar u lahaa inuu intuu iska afuro miskiin quudiyo iyo inuu soomo labadaasuu khiyaar u lahaa laakiin waxaa lagu nasakhay aayadda dambe ee ah faman shahida minkum shahra falyasumhu markaa ruuxa awoodaya soon mooye wax kale uma bannaana laakiin aayadda xukumkeedu wuxuu baaqi ku noqday oo ilaa maanta camalfalkeedu u taagan yahay ruuxa gaboobee da-da ah ee soomka aan karayn soomka beddelkiisii waxaa laga rabaa uun maalintii inuu miskiin quudiyo halkuu ka soomi lahaa qadarka raashinka uu bixinayo waxaa la ysku khilaafay ma mud baa mise waa laba mud culimada qaar waxay yidhahdeen waa laba mudoo macnaha waa nisfu saaca ma galaan barhkii oo markaa waa kiilo iyo laba boqol oo giraam waxaa kaloo culimada qaarna ay yidhahdeen mayo waa mud keliya oo waa lix boqol oo giraam waa haddii raashin qaydhin la siinayo haddii kalena ruuxii hal mar uun waa in la dhargiyo maaha sharaab iyo dee saambuse waa cunto culusoo ilan waa nin maantao dhan soo soomanaa berrina soomaya marka hal mar si fiican waa in loo dhargiyo quudinta miskiinku marka qofkii weynaa ee da-da ahaa iyo kii bukay xanuun aan laga rajo qabin inuu ka kaco xaqooda waxa baaqi ku ah fidyatun طacaamu miskiin halkay ka soomi lahaayeen maalintii inay miskiin quudiyaan soddonka ramadaan waxaa kaloo ibnu cabbaas iyo ibnu cumarba ay fatwoodeen waa masale fiqi oo kolley khilaafi oo culimmadu ku kala duwan yihiine in alxaamil walmurdicna ay fidyadaa bixinayaan oo haweenaydii ilmaha naaska jaqsiinaysay ama uurka lahaydna inay iska afurayaan miskiinna ay quudinayaan oo culimmada qaar baa yidhi qiyaasan cala almariidi maya ee fidye laguma laha ee marka cudurdaarku ka zuulo ayuunbay qallaynayaan laakiin haweenaydii waxaaba suurowda sanad sanadkiiba marna dee inay wuxuun naaskii jaqsiinayso marna ay uuruun leedahay goormay qallayn markaa fadwadaa ibnu cumar iyo ibnu cabbaas ee saxaabada kalena wax mukhaalifa aan loo ogeyn ayay qaadanaysaayo fidye ayay iska bixinaysaa waana iska afuraysaa allah waxa uu yidhi wacala aladiina kuwii korkooda waxaa yutiiquunahu soomka karayey fidyatun furasho cunto ay isku furtaan ka bedelo طacaamu miskiinin miskiin quudintii ayaa korkooda ah faman taطawaca ruuxa sunnanimo u sameeya khayraa khayr oo wax aan waajib ku ahayn sameeya waa sida inuu qadarkii miskiinka lagu quudinaye la yidhi bixi wax ka badan u bixiyo ama halkuu miskiin ka quudin lahaa masaakiin badan uu quudiyo dee waa ziyaadatu khayr fa huwa tatawacaasaa khayrun u khayr badan lahu isaga wa an tasuumuu inaad soontaan baana khayrun idin khayr badan lakum idinka oo macnaha waa markii marxaladii uu mukhayarka qofka u ahaa inaad afurtaan oo fidyo bixisaan waxa idinka wanaagsan inaad soontaan in kuntum haddaa haateen taclamuuna kuwa wax kala garanaya shahru ramadaana bisha ramadaan ama ramadaan bishiisu aladii waa kii unsila la soo dejiyey fiihi dhexdiisa alqur'aanu qur'aanka ama qur'aanka soo dejintiisaa bilaabantay ilan qur-aanku muddo dheer buu isagoo qaybqayba soo degayey ama sida raajixee ibnu cabbaas uu tilmaamay habeenkii leylatulqadriga meesha la yidhaha baytulcize ee samaa-u dunyaha ku taalla ayaa qur'aankii oo dhammaystiran looxulmaxfuudka inta laga keenay lagu soo dejiyey kadib muddadii dhowr iyo labaatanka sannadood ahayd halkaasaa malaku jibriil isagoo qayb qayba intuu ka soo qaada uu nebiga u keenayey marka yacni unsila fiihi lqur'aanu waa duuduubka halkaa habeenkaa lagu keenay laakiin intii ka dambaysay kolba qayb baa halkaa laga soo qaadayay shahru ramadaana ramadaan bishiisu aladii waa kii unsile la soo dejiyey fiihi dhexdiisa alqur'aanu qur'aanka hudan xaal uu yahay qur-aanku hanuun linnaasi dadka uu hanuun u yahay iyo wabayinaatin xaal uu yahay xujooyin cadcad xujooyinkaa cadcad oo min alhudaa hanuun ah iyo walfurqaani kala saarid xaq iyo baadilka ay kala saarayaan faman axadka shahida xaadira minkum xaal idinka idinka mid yahay ashahra bisha xaadire goobjooga falyasumhu ha soomo ikhtiyaarkii soomka iyo fidyada ayaa halkaa lagu nasakhay waman axadka kaana mariidan aw calaa safar oo horeba waa loo sheegay maxaa loo soo celiyey jalaaleynku waxau odhanayaa si aan loo moodin faman shahida minkum shahra falyasumhuda in isagana lagu nasakhay oo loo ogaado ruksadii mariidkiiyo musaafirka lama nasakhina waa taagantaha iyadu waman axadka kaana ahaaday huwa manku mariidan mid buka aw calaa safarin ama socod korkii ahaaday oo fa aftara dabeed afura ilan haddaanu afurin qallabo lagama rabe fa ciddatun ay fa calayh isagana korkiisa waxa ahaaday ciddatun tiro yacni tiro inuu soomo tiradoo min ayaamin maalma maalmaha oo u qaro kale yuriidu allaahu alla wuxuu idinla doonayaa bikum idinka alyusra fudayd oo walaa yuriidu idinlama doonaya bikum idinka alcusra culays waa halka qaacidada laga keenay almashaqatu tajlibu taysiir qaacidada fiqiga ah iyo walitukmiluu waxaa kaloo alla idinla doonaya iyo walitukmiluu inaad dhammaystirtaan alciddata tirada ramadaanka inaad kaamil yeeshaan iyo walitukabiruu inaad weynaysaan buu alla idinla rabaa allaha alle aad weynaysaan oo calaa maakii aad ku weynaysaan hadaakumuu idinku hanuuniyey ee uu idin waafajiyey waxaa kaloo bannaan calaada bimacna laam tacliila maadana masderiyo ficilkana masder aad ka keento oo walitukabirullaaha waxaa kaloo alla idinla doonayaa inaad alla weynaysaan oo calaa maa hadaakum ay liajli hidaayatii iyaakum hanuunkuu alla idin hanuuniyey dartii inaad u tacdiimisaan oo u weynaysaan walacallakum washaraca lakum daalik waxaa la soo sheegay alla wuxuu idinku jireeyey lacallakum tashkuruuna likay tashkuruu si aad rabbi u mahadisaan oo ugu mahadnaqdaan waidaa sa'alaka markay ku weydiiyaan nebi moxamedow cibaadiye addoommadaydu cannii aniga markay kaa weydiiyaan waxaa la yidhi waxay ku soo degtay xadiid baa ku soo arooray in rasuulka uu yimid nin acraabi oo reebaadiya markaasuu ku yidhi aqariibun rabbunaa fa nunaajiih am baciidun fa nunaadiih rabbigayo miyuu dhow yahoo hoos baanu ula faqnaa mise waa dheer yahoo kor baanu hadalka ugu qaadnaa markaasay soo degtay waidaa sa'alaka marka ay ku weydiiyaan nebi moxamedow cibaadiye addoommadaydu cannii aniga ay kaa weydiiyaan fa innii anigu qariibun kii u dhow baan ahay oo ujiibu waan aqbalayaa dacwata daaci ka baryaya baryadiisa waan aqbalayaa idaa dacaanii markuu i baryo waase goorma dee falyastajiibuu hay ajiibaan iyaguna lii aniga oo amarkayga ha qaataan walyuuminuu hay rumeeyaan bi aniga lacallahum yarshuduun likay yarshuduu si ay u hanuunaan waxay hiigsanayaanna u helaan waa la xalaaleeyey lakum idinka waa laydin xalaaleeyey leylata asiyaami waxay nasakhday xukumkii hore eh leylata asiyaami soonka habeenkiisii waxaa laydin xalaaleeyey alrafathu inaa u tagtaan ilaa nisaa'ikum haweenkiina hunna haweenkaasi hunna iyagu libaasun hubay idin yihiin lakum idinka wa antum idinkuna libaasun hubaad u tihiin lahunna iyaga mid walba ka kala astur iyo hubuu u yahay calima allah alla wuxuu ogaa annakum idinku kuntum inaad ahaateen takhtaanuuna kuwa khiyaamaynaya anfusakum nafihiinna oo iyadoo habeenkii inaa u galmootaan anay idiin bannaanayn ayaa badhkiin dembigaa ku dhacay waa intaan laydiin fasixin fataaba dabeed ilaahay waa idinka toobad aqbale calaykum korkiinna wa cafaa waa idin cafiya cankum idinka ee fal aana hadda baashiruuhunna haweenkii u taga oo wabtaguu doondoon oo raadiya maakii kataballaahu alla idiin qoray lakum idinka oo ilmaha iyo waladka ah wa kuluu cuna oo washrabuu cabba xataa yatabayana ilaa uu idinka caddaanaya lakum idinka alkhaytu xadhigga xadhiggii al abyadu ee caddaa min alkhayti xadhiggii ilaa uu ka caddaanayo xadhiggii alaswadi ee madoobaa min alfajri xaal uu xadhiggaa cadyahay waaga berigiisa waaga beryaya oo min alfajri waxaad ka xaalaynaysaa alkhayt alabyad oo min alfajri markii hore may soo degin ee markii hore waxa soo degtay uun xataa yatabayana lakum alkhayt alabyadu min alkhayti alaswadi sida xadiidka ku sugnaatay markaasaa saxaabada qaarkood laba xadhig ama laba khaydoo midna madow yahay midna caddaan yahay bay iska rabdhigeenoo waa iska cunayeenoo waa iska cabayeenoo hawshooda waa iska wateen ilaa labadaa xadhig ay kala garanayaan caddaan iyo madow goorta lagala kala garanayo caddaan iyo madowna dee waa goor dhulku aad u iftiimoo cadeediiba soo dhowaatay markaasay soo degtay min alfajri xadhigga cadoo waaga ah oo waxaa looga jeedaa xadhigga cad waaga berigiisa xadhigga madowna habeenka oo macnuhu waxa weeye ilaa uu kala caddaado bayaadu nahaari min sawaadi leyl caddaanka maalintu mugdiga habeenka uu ka caddaado oo macnaha waagu beryo marka waa waagii runta ahaa ee jihada intuu isku ballaadhiyo marba marka ka dambaysa soo kordhayey ee waa beenaadkii maaha intuu kor isku yuubo baaba-ayee mugdigu soo dabamarayay fajrukaadibkii ma aha marka waxaa la yidhi cuna oo caba xataa yatabayana ilaa uu idinka caddaanayo lakum idinka alkhaytu xadhiggii alabyadu ee caddaa waa iftiinka maalintii ah min alkhayti xadhiggii uu ka caddaanayo alaswadi ee madooba waa mugdiga habeenkii min alfajri waaga xaal uu yahay xadhiggaa caddi waaga berigiisa uma atimu siyaama dabeed soonkii dhammaystira ila leyli ilaa habeenka laga gaadhayo oo kol hadduu waagu beriyo dee ilaa gabalku ka dhacayo cadeedu ka dhacasana soonkii dhammaystiro ka joogsada cunto iyo cabitaan iyo galmaba waxaa lagu sheegay mufatiraadka asalkoodii iyo asaasaadkoogii lagu kulansanaa oo alaklu washurbu waaljimaacu walaa tubaashiruuhunna haweenkii ha u dhowaanina oo ha u tegina macnaha mubaasharada waxaa laga kinaayoonaya waa jidhka jidhka taabtay waa caniljimaac marka walaa tubaashiruuhunna haweenkii ha u tegina walxaalantum idinku caakifuuna kuwa ictikaafsanaa tihiin filmasaajidi masaajida dhexdooda tilka taasi xuduudullah waa ilaahay xuduuduu dhigay falaa taqrabuuha ha u dhowaanina sida jamalku futuuxaadka uu ku tilmaamayo waxa uu yidhi nawaahida xuduudda allow dhigay waa awaamir iyo nawaahi marka nawaahida marka la tilmaamayo waxaa la yidhaha falaa taqrabuuha sida walaa taqrabu zinaa iyo walaa taqrabuu maala alyatiimi waa nawaahida awaamirta marka la tilmaamayana waxaa la yidhaahdaa falaa tactaduuha tilka xuduudullaahi falaa tactaduuha oo macnaha ha ka tallaabsaninoo ha xadgudbina waxaa loo jeedaa micnaha dee sameeya oo amarkaa fulintiisa ha ka gudbinee sameeya tilka taasi baa la yidhi xuduudullah waa ilaahay xadadkuu dhigay ee falaa taqrabuuha ha u dhowaaninoo ha ku dhicina waa muxaramaadka laydinka reebay kadalik ay kamaa bayana lakum maa dukir waxaa la soo sheegay siduu rabbi idinku caddeeyey oo kale ayaa yubayinu llahu alla idinku caddaynayaa aayaatihi aayaadkiisa oo linnaasi dadka ugu caddaynayaa lacallahum yattaquuna likay yattaquu si ay alla uga baqaan dadku walaa ta'kuluu ha cunina amwaalakum xoolihiinna baynakum xaalay dhexdiinna ahaadeen bilbaaili baail ha ku cunina wa tudluu walaa tudluu ha ku ridina bihaa xoolihii ila alxukaami yacnii ha ku tuurina idlaagu waa wax la tuuray sida waadaanta oo kale idlaagu dalwi marka wa tudluu walaa tudluu ha ku tuurina bihaa xoolihii ila alxukaami xagga madaxda idinkala xukumaysa xoolihiinna ha u tuurina oo macnaha ha siinina lita'kuluu si aad u cuntaan fariiqa qayb oo min amwaali innaas dadka xoolahoodii ka mid a bilismi dembi aad ugu cuntaan walxaal antum idinku taclamuuna aada ogtihiin oo garanaysaan inuu baatil yaho xaqaydaan u lahayn waa laaluushkii oo lacana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam alraashi waalmurtashi laakiin culimmadu waxay yidhaahdeen rishwada xaaraantii qofka lagu cadaabayo waxay ku noqonaysaa marka uu ku gaadhayo ilaa ibtaali xaqin ilaa ibtaali xaqin aw ixqaaqi baatil markuu ama shay xaqoo sugan ku baabi'inayo uu ku burinayo shay xaqa ama shay baatila uu xaq kaga dhigayo oo xaqdarro iyo waxaanu lahayn uu ku helayo markaasay ku noqonaysaa muxaram lagu ciqaabayo laakiin haddii xoola looga qaatay inuu xaqiisiiba si kale ku gaadhi waayey ka qaatay ku tahay isaguse laakiin lagu ciqaabi maayo dee wixiisiiba hadduu gaadhi waayo ilaa biha yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebi muxamedow cani lahillati bilahay ku weydiinayaan qul waxaad ku tidhaahdaa hiya biluhu mawaaqiitu waa wakhtiyaa linnaasi dadka ayay wakhtiya u tahay ay danahoodiiyo diintooda ku wakhtiyaystaan iyo walxaji xajka ayay wakhtiyaal u yihiin waxaa la yidhi su-aashani waa asluubulxakiimo waxay weydiiyeen waa laga baydho wax uga muhiimsan baa loo sheegay iyagu waxay yidhaahdeen bishan markay bilato iyadoo yar bilanaysa haddana siday kolbo u kordhayso weynaanasee dhammaystirmaysa haddana yaraantii dib ugu noqonaysa ilaa ay yaraato waa maxay loogama jawaabinoo maraaxishay maraysaa muhiimuma aha iyaga laakiin waxay ku intifaacayaan iyo xikmadda loo jideeyaa u muhiima tii baa loo sheegay oo in lagu waktiyeysanaya danaha iyo diintaba yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebi muxamedow canilahillati bilaha ayay ku waraysanayaan qul waxaad tidhaahdaa hiya biluhu mawaaqiitu waa wakhtiyaal oo linnaas ay lixaajaati annaasi diiniyati wadunyawiya dadka danahooda diineed iyo dunyo ayay wakhtiyaal ay ku wakhtiyeysanayaan u yihiin biluhu oo lagu garanayaa waa bilaha qamariga ah walxaji iyo xajka ayay wakhtiyaal u yihiin walaysa albiru samafalkiyo wanaaggu ma aha bian taatuu lbuyuuta guryaha inaad kaga timaadaan min duhuurihaa dhabaradeeda walaakina albira ha yeeshee samafalkiiyo wanaaggu man waa qofka itaqaa alla ka baqa waatulbuyuuta guryaha kaga yimaada min abwaabihaa albaabadeeda kaga yimaada oo kasoo gala wattaquu llaha alla ka baqa lacalakum tuflixuun likay tuflixuu si aad u liibaantaan waxaa la yidhi nimankii carbeedeen quraysh ahayn ayaa markay xajka ka yimaadaan guryaha waxay dembi u arki jireen in albaabka laga soo galo xagga dambe ayay ka soo daloolin jireen ama gidaarka dambe ayay uga soo dhici jireen tii baa la leeyahay samafal iyo wanaag maahee guryaha albaabadooda ka soo gala waxaana loo daliishadaa wax walba dariiqa iyo weyga u leeyahay in loo maro oo aan meel kaloo qalloocda looga soo gelin allah waxau ihi waqaatiluu dagaalama oo dirira fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa kula dagaalama alladiina kuwa yuqaatiluunakum idinla dagaalamaya ee macnaha arrinkoodu yahay inay idinla dagaalamayaan walow ficil ahaanba imika yay dagaal ku jirin walaa tactaduu hana xadgudbina oo gaalka laftiisa dee ha ku xadgudbina wawaata soomaalidu tiraa dee gaal dilgartiisana siiyo in la googooyo in la suura xumeeyo in la gubo in caruurta iyo maatada la laayo kullu hada laysa min addiin marka gaalka kula dagaalamaya dil hana ku xadgudbin maxaad muslimkana u malayn kuwa gubaya hadalkooda baddaa waqaatiluu la dagaalama oo fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa kula dagaalama aladiina kuwa yuqaatiluunakum idinla dagaalamaya oo walaa tactaduu ha ku xadgudbina haddii gaal lagu yidhi ha ku xadgudbin talow muslimna maxaad u malayn waayo ina allaha alle laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudba ilaahay ma jecla wallahu aclam